ilaa sagaal qarax oo sideed ka mid ihi hoteello lala bartilmaameedsaday ayaa sanadkan oo keliya magaalada muqdisho gudaheeda ka dhacay inta badan weeraradu si isku mida ayay u dhacayeen oo inta gaari walxaha qarxa laga buuxiyo ayaa derbiga amaba albaabka hoteelka lagu dhufanayay kadibna rag hubaysan ayaa gudaha u gelayay inkastoo meelaha qaar ay ku fashilmayeen kii ugu dambeeyey waxaa axaddii lasoo dhaafay lala beegsaday hotel saxafi isaga waa markii ugu horreysay oo la weeraro halka hoteelada ugu caansan muqdisho qaar ay min laba jeer marayaan dadka muqdisho saacado amaba maalmo kooban ayay hadal hayaan sheekada weeraradaasi kadibna waaba sidii iyadoo aanay waxba dhicin hoteelada la weeraro lafahaantooda xataa haddii ay tobannaan dad ahi ku nafwaayeen saacado kadib dayactir ayaa lagu bilaabaa dib ayuuna wakhti kooban kabacdi u shaqo bilaabaa waa kan cabdulaahi maxamed shirwac oo guddoomiye u ah dallad ay ku midaysan yihiin ururada bulshada rayidka oo sosjenso la yidhaahdo hoteel kastoo la qarxiyo dib baa loo dayactiraya dib markii loo dayactirinayana dadkii macaamilka ahay wixii nooli way imaanayaan taasi waxay muujinaydaa in mujtamaca soomaaliyeed ay rabaan nabad inay rabaan inay dagaal ka daaleen inay isqarxis ka daaleen ayay markhaati u tahay marka intaas ka badan dadka in laga suga maaha waa inay hay-adaha amniga iyo xukuumadda oo dhan iyo hay-adaha garsoorku ay u shaqeeyaan in amni la helo waa laysku tuurtuuray cidda iskale mas-uuliyadda sugidda ammaanka hoteelada la weeraro oo ay inta badan degan yihiin madax ka tirsan dowladda qaarkoodna laguba dilo sida kii ugu dambeeyey maxamed yuusuf afhayeenka amniga soomaaliya ayaa isagoo arrintaasi ku tilmaamay gaabis dhinaca hoteelleyda ah isagoo xusay in ay intooda badan fulin waayeen heshiis ay wasaaradda amnigu iyaga la gaadhay adigana waxaan leenaha dhibaatadaas iisan ku soo gaarin shuruudahan iyo sharcigan qaab siyaasadeedka wasaaradda amniga ee hoteelada ay ka gudbisay hoteelkii aan soo buuxin runtii sharcigaa la waafajinaa nafsadda bini aadamka annagu mas-uul ka nahay hoteelkii aan shuruudaha soo buuxin wasaaradda amniga iyo dowladda uma aqoonsan doonto hoteel ahaan maxaa yeele naftii bini aadamka naf is naf intii naga dhimataa naga badan ma ogolaan doono naf dambe inay ku baxdo dayacaad ku timid hoteelada shirwac ayaa fikraddaasi ka biyadiidsan isagoo ku booriyey dowladda in ay waajibaadkeeda kaga aadan guud ahaan shacabka ee dhinaca sugidda ammaanka ah dhabarka u ridato amniga mas-uuliyadda wuxuu saaran yahay xukuumadda soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda amniga qaabilsan ayuu saaran yahay marka yacni eedayaasi layskama fogeyn karo mas-uuliyaddaasaan qabaa waa wasaaraddu iyo xukuumaddu waa inay qaataan arrintaas dadku waxay samayn karaan inay caawiyaan dowladda inay la shaqeeyaan inay xogtay u baahan yihiin siiyaan ayay siin karaan laakiin mas-uuliyadda milkiyadda iyo nafta iyo sharafta intaba dowladda mas-uulka ah inkastoo qaar ka mid a hoteelada ugu caansan muqdisho ay laamigaba saaran yihiin haddana afhayeenka amnigu waxa uu tilmaamayaa in shuruudaha ay hoteelada ka doonayaan inay fuliyaan ay ka mid tahay in uu leeyahay dhul ballarkiisu uu gaarayo ugu yaraan boqol mitir oo u dhexeeya albaabka hoteelka ee kore iyo midkiisa hoose waxaa ka mid ah hoteelka ugu yaraan laba boqol oo mitir ama boqol mitir oo square ah in amniga uu ka ilaaliyo waxaa ka mid a in dadka ay haystaan meel loo yaqaano saving room haddii ay wax dhacaan dadku inay heli karaan meel intay isugu imaadaan lagu soo xiro oo qol safe ah oo xabaddu aysan karin in la sameeyo in albaab dambeo laga baxo oo emergency exit loo yaqaano afka ingiriiska lagu dhaho inay leedahay hoteelku inuu leeyahay waxaa ka mid a in albaabka ugu horreeya ee hoteelka laga soo galo iyo midka kale ee gudaha hoteelka laga galayo inay udhexayso masaafo dhan boqol mitir taasoo difaac labaadna gudaha kuleh ama ciidan labaad ay gudaha u joogaan si ay uga difaacaan haddii balaayo dhacdo waxaa ka mid ah in c c t v waxyaabaha loo yaqaano amniga waxyaabaha sugakowka ah kaamarooyinka waxduuba inay leeyihiin si loo dabagalo haddii dhibaata dhacdo nasiib darra qaarkood ma fulin laakiin hadda waxaan u sheegnay wixii ka dhaco qoladii diidda amarkaas ama diidda sharcigaas in dhibaatadii ka dhacdo hoteelkooda ayaku ay qaadayeen mas-uuliyadda dadka ku dhintay arrinta kale ee la yaabka lihi waxa ay tahay in hoteelada muqdisho ku yaala marka aad booqato aad ku arkayso madax sarsare oo dowladda ka tirsan oo deggan xataa marka hoteelka maanta la weeraro marka ugu horraysa ee uu shaqo bilaabo maalmo kooban kadib waxaa sidoodii u sii adeegsanaya mas-uuliyiin sarsare oo hadda xil haya amaba horay u soo qabtay iyadoo dadka qaar ay isleeyihiin malaha cabsidii baa suushay ambasador maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waa safiirkii hore ee soomaaliya turkiga u joogay wuxuuna soo noqday wasiirka hantida qaranka iyo qalabaynta soomaaliya nin walba marka la qarxiyo haddii waddanka uu ka cararo yaa looga cararaya waddanka waxaan leeyahay waan guubaabinayaa xaqiiqdii mana daalayaan wayna sii wadi doonaan rag badan oo ayaga ka mid ah hoteelkan hadda aniga aan deganahay bilicda wad hoteelka waa ujeeda hadda waa la qarxiyay laakiin quruxdiisa tii hore xataa way kasii fiican tahay actually waxaad dareemaysaa inayna caajisayn marka waxaan leeyahay raggan habskeedu ha sii wadaan marnigay ka caajisin waddanka ayagaa iskale danjira mursal waxa uu ka markhaati kacayaa arrinta la xidhiidha in mar kasta oo hoteelada la qarxiyaba maalmo kadib uu shaqadiisii bilaabo isagoo sidiisii hore ka qurux badan waxaad dareemaysaa amni inuu jiro hotelada amniga ka jiro haddaad dareemi kartaa markaa soo gashay dad badan aa degan ka adna maa weligiis aan laga guurin ba hadda hotelkan anaga aan degannahay amnigu u jiraa adiga weli kuma fikirin hoteelka xaaladiisu way xun tahay bal ka guuri xaafad iskale maya seen ugu fikiraya horta midaa jirta annaga dad islaamaan ahay ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi wamaa kaanat linafsin an tamuuta ila biidni illaah weliba waxay dhimanaysaa kitaaban muajala waktigii loogu talagalay dhimanaya naftaas wabdili kara ma laha naftaan weligay kuma fikirin hotelka inaan ka guuro qaab siyaasadeedka ay wasaaradda amnigu doonayso in ay weerarada hoteelada kaga hortagto waxaa ka mid a in difaac dhagaxyo amaba ciid ka samaysan ay milkiilayaasha hoteeladu afaafta hore ee dhismayaasha ku dherariyaan laakiin cabdulaahi maxamed shirwac madaxa susheensa waxa uu rumaysan yahay in dhagax meel la dhigay aanu ammaan sugaynin isagoo tusaale u soo qaadanaya in dhammaan hoteeladii la weeraray ay dhufaysyo shub ka samaysan hortubnaayeen dhagaxaasi laba khasaaro u leeyahay waa mare waxa weeyaan waxaa waxaa la qaad waxaa waxaad iska dhaadhicinaydaa in dhagaxu amnigu sugayo dagaalka hadda socdaana dagaal dhagax suga celin kara maaha waa dagaal muxuuaa u baahan xog fara badan inaad hesho taas waxaa ka daran labadaas ka horeyda oo muhiimka ah waxaa weeyaan cidda amniga ilaalinaydahay inay mushaar helayaan inay daryeel helayaan inay og yihiin haddii dhibaata kusoo gaarto caruurtooda in laga warhayo marka askari aan mushaar la siinayn muxuu ahay daryeel kaleeto aan haysanin oo muxuu ahay bulsho aan haysanin amniga see u sugaya waxaa inta badan isgoysyada muqdisho jooga ciidamada ammaanka oo gaadiidka istaajiya si loo hubiyo haddana waxaa suurtagala in baabuurta hoteelada lagu qarxiyey ay hortooda mareen waxaanay dadku ciidamada ku dhaliilayaan howlgudasho la'aan waa kan maxamed yuusuf afhayeenka amniga waxaan leenahay askarteennu eeye ma aha ma uriyaan qaraxa ma urin karaan mana ogaan karaan waa wax lagu soo dhex qariyay baabuurka meelo qarsoon oo aadan arki karin u baahan in la furfuro iyo waqti dheeraada waxaa jira qalab scanner ah oo loogu talagalay gaariga asaga oo socda intuu dhex maro dan la ogaanayo wax alla wixii ku jiro gaarigaas haddii qarax uu wado ama dhibaato uu wado ama waxyaaba qarxa ay ku jiraan waxaad ogtihiin dalkeenna inay saaran tahay waxa loo yaqaano cunqabatayn caalami ah oo dhanka hubka ah alloora marka ma soo iibsan karno qalabkaas waxaa sharci wasaaradda amniga u gudbisay baarlamaanka sharafta leh soomaaliyeed ee federaalka ah hor yaalla weli sharciyadaas marka haddii baarlamaanku ay ansixiyaan waxaan awood u helaynaa inaan soo iibsan karno qalabkaas muhiimka sida shirwacba uu la qabo waxaa jira in badan oo bulshada muqdisho ka mid a oo isku xira amni xumada mararka qaar caasimada ka dhacda iyo mushaar la'aanta ciidamada waxaanay dadku yidhaahdaan askari aan mushaar toosa qaadanaynin wax walba ka filo hase yeeshee waxaa arrintaasi si aada u difaacay afhayeenka laamaha amniga maxamed yuusuf oo isagu xaqiijinaya in askarigu uu naftiisa u hurayo dalka ee aanu hunguridoon ahayn askariga qaran ee dalkiisa u dhaartay inuu difaaco kuma shaqeeya mishaar wuxuu ku shaqeeyaa labiska iyo dabka iyo dareyska u qaatay inuu difaaco dalkiisu inuu difaaco marka siyaasad askarigu ma geli karo lama dhihi karo askartii ma qaadan mishaar ma qaadan way qaataan mishaar askarteenu tabartu ha iska yaraata ha soo daaho ha waxaysma laakiin askari dowladda u qoran oo aan bilkulin mishaar qaadan ma jiro qaraxyadaasi sagaalka ah ee sanadkan lala eegtay hoteelada muqdisho waxaa ku nafwaayey ugu yaraan sideed iyo siddeetan ruux oo isugu jira shacab caadi ah mas-uuliyiin iyo dad aan soomaali ahayn jacfar kuukaay v o a muqdisho